bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu waaweyn wararka oo idiin hayo rediyo muqdisho xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya oo sheegtay inay ka go-an tahay xoojinta amniga dalka shacabkana ugu baaqday inay la shaqeeyaan laamaha amniga gudoomiyaha gobolka banaadir oo shacabka caasimadda ugu baaqay in ciidanka ammaanka ay gacan ku siiyaan adkeynta amniga wasiirka howlaha guud ee dowladda soomaaliya oo sheegay in la xoojinayo xiriirka dhinaca dowladaha hoose ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo weliba dowladda turkiga akhbaaraadka wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn ugu yaraan hal qof ayaa lagu soo warramayaa inuu ku geeriyooday magaalada tintaasha ee dalka kongo laba kalena ay ku dhaawacmeen dibadbaxyo ka dhacay maalnimadii axadda ka gadaal markii booliiska rabshadaha ka hortaga ay isku dayeen inay xoog u kala eriyaan
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabada qurux badan isla markaana barwaaqa laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
waa subaxnimo isniina oo ay taariikhdu ku beegan tahay ka bisha saddexaad sannada labadakuniyowaa toban iyo sideedda kusoo dhowaada dhegaystayaal warkaasi oo fidsan xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa sheegtay inay ka go-an tahay xoojinta amniga dalka shacabkana waxay ugu baaqday inay la shaqeeyaan laamaha amniga baashi cali xaashe ayaa warkan faahfaahinaya
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa sheegay in xukuumadda federaalk soomaaliya ay ka go-an tahay horumarinta iyo xagajinta ammaanka caasimadda soomaaliya ee muqdisho iyo sidii looga hortegi lahaa falalka guraacan ee lagu dhibaateeya shacabka soomaaliyeed taasu mas-uuliyadooda ay sheegtaan maleeshiyaadka nabaddiidka al-shabaab ee dagaal naflacaaliga kula jira dowladda federaalk soomaaliya xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa tilmaamay in xukuumadda soomaaliya oo ka duulaysa xagdhajinta iyo horumarinta ammaanka caasimadda soomaaliya ee muqdisho iyo guud ahaanba dalka magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya lagu talagalay in ammaankooda xagdhajiyaan ciidamo kala duwan oo ka kooban qaybaha kala duwan ee ciidamada dowladda federaalk soomaaliya marka hore waxaan leenahay in ciidamo kala duwan ay sugayaan amniga magaalada muqdisho iyada laftoodu waa horumar laakiin marka hore inta aadan amniga sugina waa inaad adkaysaan wada shaqayntiisa qalabkan iyo qoryaha dhaqaalaha canshuurta ummadda soomaaliyeed laga alowiyey oo idinka laydinkugu dhiibay inaad amniga ku sugtaan waxaan idinka iyo taliyayaashiinaba idinka codsanaynaa marka hore in laga foojignaado inaanay dhicin isku dhac ciidamo kala duwan qalabkan waxaad u haysataa inaad uga difaacdaan ummadda soomaaliyeed cadowga ijaabeeyey ma ahan inaad idinku isku qadantaan taliyayaasha waxaan leeyahaa waa inaad qaadaan tallaabo walba oo suurtagala oo keeni kartaa inaanay isku qatarmin ciidamadu intaas ka sokow maantay waxaa muuqata in agabkiina uu idiin dhammaystiray xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa tilmaamay in dowladda federaalk soomaaliya ay ka go-an tahay bixinta mushaaraadka iyo qalabaynta ciidamada isku dhafka ee lagu talagalay ammaanka caasimadda iyo guud ahaanba dalka si looga hortago falalka guraacan oo maleeshiyaadka nabadiidka ee al-shabaab ay ku dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed in ciidan walba mushaalkooda ay dowladda inaan diyaarka nahay inaan si dardargelinen xuquuqda idinka dhiman laydiin dhamaystiro laakiin waxaan waqti dambe loo helin oo ay muhiim tahay in kulligii inaad ogaataan intuu cadowga uu dhex jiro soo labistay inuu gooyo nafta dadka shacabka soomaaliyeed waa inaan fujignaanaa soo jeednaa habeen shirkii amniga oo aan yeelnay maalintii shalahay aniga iyo wasiirada iyo taliyaasha waxaa ka soo baxay in la sii dartar geliyo sugidda amniga magaalada muqdisho ciidamada xasilintiina iyagoo foojigan shaqeeya in lagu shaqeeyo go-aankii ka soo baxay golaha wasiirada iyo go-aankii madaxweynaha oo ahaa in la sugo amniga magaalada muqdisho sidaas daraaddeed waxaan idinka codsanaynaa dhammaan ciidamada iyo taliyaashooda hadalkan ayuu ka sheegay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre munaasabad shalay lagu soo bandhigaya ciidamo isku dhaf ah oo lagu talagalay xaqiijinta iyo horumarinta ammaanka caasimadda iyo sidoo kale ka hortegidda falalka maleeshiyaadka nabadiidka ee al-shabaab ay ku dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha
mahadsanid baashi gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa shacabka caasimadda ugu baaqay in ciidanka ammaanka ay gacan ku siiyaan adkeynta amniga magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka maxamed kaafi sheekh abuukar ayaa wakan ka farinaya injineer cabdiraxmaan cumar cismaan hiriisow gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duuqa magaalada muqdisho oo la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu ka hadlay howlgallada ka dhanka ah maleeshiyada al-shabaab ee ciidanka dowladda soomaaliya ay ka bilaabayaan magaalada muqdisho howlgalladaas oo lagu adkeynaya ammaanka caasimadda waxa uu sheegay duqa magaalada muqdisho in loo baahan yahay in shacabka soomaaliyeed ay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si loo guulaysto maleeshiyaadka argagixisada ah ee markasta doonaya inay falal amni darro ay ka geystaan caasimadda
shacabkana diyaar wuxuu u yahay inuu hay-adaha amniga la shaqeeyo si amniga caasimadda loo sugo mudane ra-iisul wasaare waxaan dowladda federaalka iyo hay-adaha amnigaba aan ku bogaadinaynaa dadaalkan iyaga ay wadaan waxaan u ballan qaadaynaa shacabka gobolkan inay garab taagan yihiin shacabkana waxaan ka codsanaynaa inay ciidamada la shaqeeyaan si amniga xasiliinta loo sugo kooxaha nagu dhuumanayana ee laysaga soo qabto waa mahadsantihiin
ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa howlgallo guri guri ah waxa ay ka bilaabayaan magaalada muqdisho sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaana howlgalladan loogu talagalay in ammaanka caasimadda lagu adkeeyo
wafdi uu hogaaminayo wasiirka howlaha guud iyo guryeenta ee soomaaliya oo ku sugan kismaayo ayaa maanta kormeer ku sameyn doona xarumaha dowladda iyo mashaariico laga hirgelin doono halkaasi wariyahayaga cabdulaahi axmed kulmiye oo ku sugan kismaayo ayaan goordhaweed ka wareysanay
axmed cumar aad ayaad u mahadsan tahay maalintii waad waxaa magaalada kismaayo xarun dowladda dowlad goboleedka galbeed ku sugan wafdi uu hogaaminayo wasiirka howlaha guud iyo dibudhigka xukuumadda federaalka soomaaliya iyo saabir cabdulaahi axmed wasiirka dowladda gudiga ufadhiya soomaaliya howlka keena kuwaasoo kismaayo u maaday inay ka fuliyaan mashaariicyaadka kala duwan oo ay ka mid tahay xanaaneynta magaalooyinka aan ahaan ee dalka turkiga iyo magaalada kismaayo ee xarunta gobolgaarka dowladgoboleedka jubbaland wafdiga markuu imaaday waxay xalay kulan wada bisha kulan daabaha hoosanan ee la qaateen madaxweynaha dowladgoboleedka jubbaland axmed axmed islaam axmed madoobe waxay ka wada hadleen si ay dowladda turkiga ay u noqon lahaayeen kuwo mashaariic horumarineed ka fuliya kismaayo isla markaana ay qayb ka noqdaan horumarka ee dalka soomaaliya maanta waxaa la filayaa wafdiga in ay booqdaan xarumo oo ay ka mid tahay tirada magaalada kismaayo ee la dalxiiska halkaas oo ay u guurgalayn doonaan goobaha ay ka fulinayaan mashaariicda kala duwan oo ay kismaayo u yimaadeen wafdigan
waaya maanta meelaha ay booqan doonaan maxaa nooga xus kartaa
waxaa ka mid ah oo hadda loo diyaar garoobaya sidii lagu tegi lahaa tikada magaalada muqdisho kismaayo oo ka mid ah ilaha dhaqaalaha ee dalka islamarkaana wafdigan ay kormeer guud ay ku sameyn doonaan qeybaha ee horumarinta mashaariicda ay ka fulin doonaan kismaayo xilligan aan kula hadlayo waxaa shir ku socdo madaxweynaha dowladgoboleedka jubbaland axmed maxamed islaam xubinta dowladda turkiga u fadhiya soomaaliya xogeyaha guud ee midooda dowladaha hooseed ee dalka turkiga wasiirka howlaha guud ee gobolka federaalka xukuumadda soomaaliya injineer faatan cabdilaahi kuwaas oo howl hadlayo qaabka mashaariicda horumarineed ay dowladda turkiga ay ku fulinayso magaalada kismaayo iyo mataaneynta magaalooyinka anafaada iyo kismaayo marka waxaa laga yaabaa in wafdigan ay maanta ay soo gabagabeeyaan safarka ku joogaan magaalada kismaayo ayagana kormeeri doonaan oo ay tegi doonaan goobo badan oo hore loo shaaciyey oo ka mid ah suuqeed oo meel loo dalxiisada oo kismaayo jirto shan iyo toban kilomitr marka wafdigan waxaa la filayaa in saacadaha soo socdo ay bilaabaan booqashada goobaha ay loo cilaamiyeyna tegaan
wasiirka cadaaladda dowladda soomaaliya xasan xuseen xaaji ayaa sheegay in loo baahan yahay in la ilaaliyo dhulka taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed uu leeyahay iyo sidii bulshada loogu adeegi lahaa dhulkaasi
waxaana farayaa dhulka usluubta ay leedahay meel kasta uu ku yaallo in la ilaaliyo keliya haddii loogu faa'iideyn karo usluubta nafteeda oo baahi weyn hayso in loogu faa'iideeyo dhulkaas lagama maarmin waxaan rajaynayaa insha allahu taliyaha cusubna dhulkaas inuu saa u ilaaliyo
dhinaca kalena wasiirka cadaaladda soomaaliya xasan xuseen xaaji waxa uu kula dardaarmay taliska ciidanka asluubta iyo in wax weyn laga qabto daryeelka carruurta dibjirka ah ee ku dhibaataysan magaalada muqdisho
ilaalinta caruurta dabcan caruur badan oo magaalada daasana jirta aabba iyo hooyo lahaan darbejiif ah waad aragtay shalay daraad markii khamiistii aruurtii kaloo laga keenay afgooya say maaragtay u ekaayeen aruurtaas oo kale in laga dhigo caruurta darbajeedka oo dhibaatada haysto magaalada in la aruuriyo ayaga meel isku geeyo aabbi hooyo hadday leeyihin loo raadiyo haddii kalena maaragtay la daryeelo arrintaasna ayadana taliyaha wuu ku fikirayay insha allahu inaad meeshaas ka sii wado
wasiirka howlaha guud ee dowladda soomaaliya ayaa sheegay in la xoojinayo xiriirka dhinaca dowladaha hoose iyo dowladda dhexe iyo weliba dowlad goboleedyada iyo sidoo kale dowladda turkiga wasiirka howlaha guud ee soomaaliya sadiiq cabdulaahi cabdi oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa arrimahaasi ka hadlaya waxaan rabaa inaan idiin sheego in xidhiirka dowladda dhexe iyo turkiga uu aad u wanaagsan yahay laakiin ay muhiim tahay in hoos loo sii dagaandego oo heer dowlado hoose muxuu ahaa la gaarsiiyo wafdigu wuxuu ka turjumayaa arrintaas waxaanu rabnaa inaannu meel kasta oo soomaaliya ah aanu muxuu ahaa gaarno si xidhiirka dowladaha hoose ee turkiga iyo dalka soomaaliya yani uu hagaago
shir looga hadlayo horumarinta deegaanada galmudug ayaa ka furmay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug faafaahinta warkan waxaa inoo haysa maa'ida muxidiin dhiblaabe shirkan oo looga hadli doono horumarinta deegaanada maamulka galmudug ayaa lagu wadaa in maanta uu ka furmo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug gudoomiyaha degmada gaalkacyo ee gobolka mudug xersi yuusuf bare oo la hadlay warbaahinta qaranka soomaaliya ayaa sheegay in shirkan looga hadli doono sidii loo horumarin lahaa deegaanada maamulka galmudug oo ay ka qaybgalayaan xubno ka tirsan maamulka galmudug iyo weliba hay-adaha samafalka
hay-adaha iyo horka socda oo kulay goboriyoodda madaxdii ugu sarreysay dalka oo ku-xigeenkii ninka ugu sarreeya dowla soomaaliya uu hogaaminayo iyo madaxweynihii ku-xigeenkii dowlad goboleedka galmudug baa inoo yimid
waa gartay ujeedada socodkooda xirsi
ujeedada socodkooda waxaa weeya inay shir ku qabtaan magaaladan gaalkacyo oo madaxda galmudug ay kasoo qaybgalayso iyo hay-ada dowli f t inta ugu muhiimsan intaasi ahayd madaxweyne ku-xigeenka waxaa kaloo ugu heliyay inuu arrimaha nabadda oo gaalkacyo laga wadiyay inuu sii anfa qaado oo wax ka ogaado oo bulshada qaybeeda kala gedisan la kulmo ujeedadu intaas ah magaala dowli wafdi baa hadda ognahay beri waxa uu la balansanyay madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiiradii la socday iyo madax badan oo dee galmudug waa dowli f d weye oo shirku labaatanka bisha lagu balansanaa
shalay ayay ahayd markii ay gaareen wafdi uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi cabdi ayagoona ka wada hadli doona arrimaha deegaanada maamulka galmudug shirkaasina la filayo inuu goordhow ka furmo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug
kulan looga hadlayay sareynta sharciga iyo la dagaalanka musuq maasuqa oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka puntland ayaa lagu qabtay magaalada garowe waryaha iyaga inooga soo warnama garowe yuusuf maxamed maxamuud ayaa inoo soo diray
kulankan waxaa ka soo qayb galay wasiirka warfaafinta isgaarsiinta hiddaha iyo dhaqanka puntland guddoomiyaha dalalada ururada bulshada rayidka ah taliska booliiska aqoon-yahanna ku xeeldheer arrimaha sharciyadda agaasimka hay-adda maamul wanaagga iyo maamulka degmada garowe waxaana diiradda lagu saarayay sarreynta sharciga iyo yaraynta musuq maasuqa bulshada dhexdeeda ah cabdiraxmaan cali guureye agaasimaha hay-adda maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuq maasuqa puntland ayaa sharaxaya ujeeddada kulankan iyo muhiimadda ay leedahay sharciyadda oo la dhowraa
waxaan leenahay nidaam iqranka oo dawlida oo mid walba meesheeda ay waafaqsan tahay haddaan sharcigii la dhaqan gelin lagu dhaqmin dowladda iyo shacabku isla kaashan shacabku doorka suusan qaadan laga wada shaqay horumarka dalkeena iyo dalkeena de waxaynu joogaynaa meesha ay joogno ka dhaqaaqi mayno waxaana muhiim ah in bulshada la wanaagyo
guddoomiyaha dalalada ururada bulshada rayidka ee puntland doctor faysal axmed warsame waxa uu xusay in si loo helo sharciyad lagu wada dhaqmo inay u baahan tahay cadaalad ka madax bannaan eex waxaa kaloo aan isleeyahay sarreynta sharciga arrinka ugu weyn oo muhiimadda waxaa weye dhammaan waxaasoo dhan waa isbeleen in sharciga aad qof kasta uga sameeyo aysan noqon eh aysan noqon ninkii tabar dambe lagu tunto aysan noqon ninkii lacag haysta inuu sharciga ku- ku awood bato ku adkaado waxyaabaasoo dhan Eh, in amniga eh, la ilaaliyo muwaadiniinta hantidooda iyo naftooda iyo maalkooda dowladda mas-uuliyadda iskale cabdi xirsi cali qarjab wasiirka warfaafinta isgaarsiinta hidaha iyo dhaqanka puntland oo shirkani ka qaybgelayay waxa uu iftiimiyey in dadka sharciyadda ku tuntaa ay yihiin kuwa ugu tabarta daran bulshada una baahan yihiin sharci adag oo la waafajiyo
arrimaha hadda la sheegaya waxaa ugu badan hadda matalan shirmada iyo gobolka la sheegaya tuulada basaasta eh, dhulka lagu habsanayo dadka aad ku habsanaya maxay yihiin waxaa rabaa dadka inaad dib u milacsano dadka aad ku habsanaya waa dadka dadka ugu liita uguna tabariya uguna aqoonta ugu aqoontaya hadday helaan hal barnaamij oo inta dembiga gashay lagu fuliyo idaacadaha laga sii daayo yuusuf maxamed maxamuud warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada garwe
halka warkaas idinkaga imaanayeen dhegeystayaal waa reediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ugu yaraan hal qof ayaa lagu soo waramayaa inuu ku geeriyooday magaalada kinsaasha ee dalka congo laba kalena ay ku dhaawacmeen dibadbaxyo ka dhacay maalnimadii axadda ka gadaal markii booliiska rabshadaha ka hortaga ay isku dayeen inay xoog u kala eriyaan ciidamada ammaanka ee dalkaasi kongo ayaa lagu soo waramayaa inay rasaas noolnool ku rideen dadka dhigayay banaanbaxyada looga soo horjeeda joseph kabila cilmi baare ka tirsan hay-adda amnesty international ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ee dalka ay isticmaaleen xabado noolnool dibadbaxyadaani ka dhacay dalka congo ayaa waxaa soo qabanqaabiyey hogaamiyeyaasha amnes- waa hay-ado markaasi halkaas dalkaasi ka dhisan wakaaladda wararka ee riter ayaa soo xigatay in ciidamada ammaanka ay isku go'doomiyeen magaalooyinka dalkaasi oo ay dibadbaxyadu ka socdaan dadka reer congo ayaa dibadbaxyadani waxay u dhigayaan diidmo ay diidan yihiin hogaanka dalka ee madaxweyne joseph kabila oo wakhtigii uu xukumayay dalka uu dhammaaday islamarkaana uusan ogoleen in doorasho laga qaban qaabiyo dalkaasi si dadka ay usoo doortaan madaxweynaha ay ugu doonayaan warkii caalamka dhegeystayaal ood kala socotee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa nageynta cidduu seega warkayaga isagoo maqal iyo qoraalba waxay ka heli karaan webbageka internet aynu ku leenahay ee radio muqdisho net